dowladdu waxay fahmaysaa meelaha ugu daran ee muxuu ahaye dhibaatadu ka taagan tahay waa meelaha nabaddiidku ay muxuu ahaye ka taliyaan oo dhulkii ugu wanaagsanaa ee ugu barwaaqaysnaa ah somaangara dadkii halkaa ku noolaa macaluul bay la daran yihiin in la gaaraayo oo muxuu ahaye gurmad la gaarsiiyaayo kama fursanayso in dagaal la galo marka waayo arrin bani aadamnimo wey inaad dadkaana la badbaadsho waxna la gaarsiiyo waa arrin isku dhafan wey marka labada arrimood ee isku dhafan oo ah dagaalka iyo gurmadku waa laba isbarbar socda weya marka xukuumadda iyadoo tabar daran oo aan mxua dhaqaalo buuran haysanin dhaqaale ahaan laakiin niyad haya iyo inay muxuu ahaaye u babac dhigaan duruufaha si adag u babac dhigaan dadkooga iyo shacabkoogana kaashanaya ay runtii arrintaa ku kaceen arrintan waxaa samayn karaay waa ummadda soomaaliyeed ee dhibkan fahmaysa inay arrintani dhib ku tahay cubilays weyn bay ku hayaan dowladduna hadiyo jeer waxa weeyaan ama tabarucaad dibadaha ha raadiso ha usoo ururiso ama dhaqaalaheega yar muxuu ahaay waxay ka kabi karto ee degdega ee dhiig joojinta sida biyaha iyo muxuu ahaay logistigada cunto gaadhsiinta gargaarkaasi waa mid ay ka shaqaynayso dadka shacabka geesiyaasha ee hubkoogii soo qaatay ee iyaguna mxua geeloogii sahaydoodiina soo qaatayna runtii waa wax dhiiri gelinaysa ee muxuu ahaay kacdoonkaasi oo kacdoon shacaba dowladduna ay taageerayso wey marka dowladdu waxba ka hagran mayso wax kasta oo ay hayso way ku fulinaysaa arrintaasi haba yaraado ama ha badnaade adduweynahana waa uqayl muxuu ahaa waa uqayladhaan loo qayladhaan tegay in muxuu ahaaye abaarahaas in laga kaalmeeyo marka waxa wey culaysyo waaweyne waa jiraan laakiin waxaa leeyahay mitidnimada iyo geesinimada soomaaliyeed ee adkaysiga badan leh ayaa waxaa isleeyahay inay tahay midda muxuu ahaaye iyagoo ilaahay kaashanaya ee guulaysan kara